dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan waraysi aan ula yeelanayno injineer jamaal xaaji cali oo isagoo ku sugan edmonton alberta ee waddankaasi canada waxaanan wax ka weydiinaynaa arrimaha sool sanaag cayn iyo shirarka la sheegay baryahan inay ka socdaan buro wadal inkastoo haatanba ay dhammaadeen iyo arrimo ku saabsan arrimaha sool sanaag cayn iyo guud ahaan horumarka iyo siyaasadda halkaasi ka socda jamaal su-aasha horeysaan ku weydiinaya waxay tahay maxaad u malaynaysaa inay tahay dhibaatada ugu weyn ee hortaagan horumarka siyaasadeed bulsho iyo difaac ee sool sanaagi cayn
waan salaamayaa marka hore dhammaantiin bahda radio boston waanan idinku mahadinayaa fursaddan aada isiiseen inaan wax kaga idhaaho arrintaa taasi waa intaa salaamtii guud arrimahan arrin arrimahan s c arrimo marka hore dee lagu soo koobi karo maaha qadar daqiiqadaa ama radio maalin qof shaksiya laga waraystay oo lagaba yaabo inuusan war badanba u hayn waxaan qabaa kollay anigu arrimahani arrima imika iska dhacay maaha waa arrimo muddo soo jiitamayey salkana ku haya khilaaf u dhexeeya qabaa'ilada iyo siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka u dhashay gobolada saasaan anigu qabaa
waxaad ka dhawaajisay madax dhaqameedka iyo arrimaha kale siyaasadda marka madax dhaqameedka ama istimada adigu sidee u aragtaa aragtidaada dad ayaa qaba in siyaasadda laga saaro dad kale waxay qabaan inay kusii jiraan
waa su-aal wanaagsan faysal siyaasadna waa laga hadlayaa madax dhaqameedna waa waa ka hadlayaa waa laba erayo iska hor imanaya madax dhaqameed macnihiisu waxa weeye waa madax waa mas-uul ama mudan qabiil wey oo matela oo loogu talagalay inuu isagu matelo ama si ha u matelo qabiilnimo ama si qabiilka wax ku kooban qabiilkaa ka hadle ugu mat ugu shaqeeyo wax qabiil ku kooban wey waxaynu ka hadlaynaa waa mandaqad wey waa gobol waa masiir ummadeed oo meel degan wey oo ka mida ummadaha ugu faca weyn ee ugu taariikha weyn ee ugu dhulka weyn ummadda soomaaliyeed baynu ka hadlaynaa marka saasay u kala duwan yihiin wixii keenay madax dhaqameedku inuu noqdo hogaanka siyaasadda ee s c isweydiin bay u baahanta laakiin ma raacsan tahay iyo sidaad u aragtaa dee maanta meeshi maba taallo waxay joogaan waxayan dee u ahaynba ehelba yay fadhiyaanba marka ninku mar hadduusan meel uu maanta aniga oo haddee aan anoo injineer aan idhaaho clinic baan furanaya oo meel dadka lagu daweeyaa furanaya de wa wa waxa weye halkaa intaasaa tusaale kugu filan
in ay simadu ama madaxa dhaqameedku ay ku koobnaadaan arrimaha dhaqanka iyo nabadeynta iyo dib hoshisiinta oo keliya gebi ahaanba ma qabtid inay siyaasadda meelna ka soo galaan
ma qabo anigu waxaan soo gaaray iyadoo ninka madaxa dhaqameedka ah ama caaqil ha noqdo ama garaad u noqdo ama ha noqdo garaad baan leeyahay ama ehluddiin ha noqdo nin diinta markaa ku sharfan oo mas-uul uga beesha ha noqdo in la sharfo oo loo yimaado oo guriga uu degan yahay lagu booqdo oo halkaa lagu ciseeyo oo lagu dhaqaaleeyo yaan anigu ogaa oo siyaasiyiintu ay markaa iyagu wixii masiirka ummadeeda ama qabiil guud ha noqoto ama jifo hoosa ha noqotee siyaasiyiinta iyo mutacalimiintu intay meel isugu baxaan inay iyagu markaa hogaamiyaan oo ka hadlaan xataa waxaa laga yaabaa inuu radioga ka dhegeysto yaa iman jirtay garaadka ama boqorka ama ugaaska markii dawladdii soomaaliyeed jirtay ninka beeshiisa madaxda u ama wasiirka looga dhigay halkaasaa dadku joogay oo halkaasi maraya wax dad maanta ummad soomaaliyeed maanta dadka soomaaliyeed dadka soomaaliya ku dhaqan wax madax dhaqameed horboodayo oo masiirka siyaasadeed u hayo waxaa jira dadka kasoo jeeda gobolada s c dadka inta kale nin walba siyaasigiisii baa u taliya ama xisbiislaam ha ku xidho ama al-shabaab ha geeyo ama somaliland ha u sameeyo ama puntland ha u sameeyo ama kilalka shanaad ha geeyo
jamaal waxaynu aragnaa oanu ka warhaynaa madax dhaqameedyadii kale masalan haddii aanu fiirino puntland haddii aanu fiirino somaliland haddii aanu soomaali weyn fiirino in aad aragtid iyagoo iyaga laftooda siyaasaddii ku milan oo dhex boodaya marka ma waxaad qabtaa kuwan iyagu inay fadhiistaan kuwa kalena ay dhex boodaan
ma jirto anigu ogaalkay meel ka mida soomaaliya oo istimo ay horboodayaan anigu ma qaba matalan laba meelood baa maamul ka dhisan yahay soomaaliya hadda oo legitimada waxa weeye somaliland iyo puntland somaliland iyo puntland labadooda midna madax dhaqameed uma taliyo mana joogo madaxweyney leeyihiin baarlamaan bay leeyihiin guurti bay leeyihiin wasiiray leeyihiin ma jirto madax dhaqameed intuu soo istaaga hargeysa intuu ama soo istaaga ama garawa soo istaaga oo ka hadlaya siyaasadoo le anigu haddaan ka mid ahay gobolka miyaad maqashay ism le gobolka nugaal maxaa laga yeelaya ama gobolka nugaal u hadlaya ma arkaysid nin le boramaan u hadlayaa oo siyaasaddii baarlamaanka dhex fadhiya somaliland ma arkaysid waxaad leedahay siyaasaddii iyaga waa lagala tarshadaa madax dhaqameedyada kale laakiin hoggaankii siyaasadda ma hayaan waa gartay waxaa jira in siyaasiyiintii gobolkaasi s c ay meesha ka maqan yihiin oo markaa taasi laga yaabo inay fursad siisay isimada marka doodda caynkaas maxaad ka leedahay
taasi anigu muma arko wax jira mushkilad baa dhacday nimankan horta sameeyey isimada ee baawarka siiyey ee lacagta siiyey ee jaabadaha u sameeyey waa siyaasiyiintii dhulbaanta laftigoodii marka ma aha macnuhu iyaga laftigooda waa part of the problem laakiin excuse u noqon mayso in badan baa laga hadlay waxaa la yidhi dhulbaanta ha is arko ama dadka gobolladaasi ha is arkaan siyaasiyiintoodu diligatesnaa soo dirsadaan marka qolo waliba diligatekeeda iyadoo wadata oo siyaasiyiintoodii wadata oo mutacalimiintoodii ku jiraan oo ururadoodii bulshada ay ku jiraan oo wada dhan ha lays arko oo waxa laysku ogaado boocamaa lagu tijaabiyey wuu guulaystay oo waxbaa lagu sameeyey oo waa tii maamulka lagu sameeyey markiiba haddana waa tii lakala yaacay marka waxa weeye ma aha dhibaatadu keliya de ismada ismada waxa u dhiibay iyagu xagga dambe ka jooga de siyaasiyiinta laftigooda waa ka mid weye saas saasaan qabaa anugu waay sidee looga saari karaa siyaasadda isimada
waxaa looga saari karaa iyada oo dadkan ay matelayaan isimadu siyaasiyiintoodu iyo waxgaradkoodu ay ka xidhiir furtaan oo nin walba uusan taageerin oo dad gobollay ka soo jeedaan ismada nin waliba diligateskeedu dad waliba gobolladan dadka ku dhaqanin nin waliba degmu degan yihin diligatesku dadku waa inay diligatesku yimaadaan oo diligates saas oo kale ay ay iyagu soo doortaan oo nin waliba degmadiisii iyo gobolkiisii uu ka yimaadaa
waa hagaag waxaa jira hoggaan loo sameeyey dhowaanta sidaad ka warhayso s s c iyo khusuusi la sameeyey kadib markii shir uu ka dhacay buuro wadal marka arrimahaas oo dhan sidee baad u aragtaa
wixii oo dhan eeg isimadan hoggaanka waxaa sameeyey eeg wax imika markii markii la arkay labadii maamul ee somaliland iyo puntland labadiiba gobollada s s c inay ku dulman yihiin oo dadkii ay ogaadeen heerka la geeyey dadkan masiirka markaa la geeyey inayan ahayn masiir ay u cuntamayaan yaa gooxani ku yimid in marka meel dhexe la istaago horta inagu aynu ismaamullo oo ama aynu la xisaabtanno ama aynu inagu dib isugu noqonno aynu inagu laftigeenu de wax isu ogolaano aynu ismaamulo fikir horta saas ku yimi oo beryahan labadii sano ugu dambeeyey yimi buu ahaa markii puntland la sameeyey toban sana jirtay tobankii sanadoodba dee maaragtay madaxnimadeedii hal maaragtay qabiil keliya uu ku noqday somalilandna shacabkii s s c oo aan aan ogolayn gooni sutaagga somaliland laftigiisii uu u saamixi waayey inay ka mid noqdaan isla markaana dee ciidan uu yimi meeshii oo ay dadkii u arkeen in la qabsadayba yaa keenay horta in la sameeyo hoggaan ama maamul dadku hogaamiye oo dadkan ka turjuma laakiin way ficnaan lahayd oo fikirkaasi fikir wanaagsan bu laakiin qaabkii lagu bilaabayba ahaa qaab khaldan waayo de waxaa ka dambeeyey oo qaab ka dambeeya waa isimo wixii isimo mar haddii meeshii ismo iyo madax dhaqameed ay ku wareegayaan ma madax banaana wixii markaa qabiil ka dhammaan maayaan n jamaal haddii aan kaa dhex galo n isma ha ka dambeeyeen laakiin hadda isma ma maamulaan hogaanka n n rag aqoonyahamiina ayaa maamula oo maamulka wax ka yaqaana iyaga iyo dadku taladii u wakiisheen marka maxaad ku diidan tahay haddii n dadkii ay isku afgarteen hogaanku inuu wax wado ismadiina iyagu hadda ay bannaanka ka joogaan
horta waxaan ku yidhi anigu macnaha inaan ogolaado iyo inaan inaan macna samayn maysa inaan anigu taageero iyo inaan ka aamuso laakiin waxaan ku yidhi bilowgiisibaaba khaldanaaba waayo waxaan marka masiir umadood laga talinayo de waxay u baahan tahay in delegates ay dadka ka yimaadaan oo gudaha shirki lagu qabto oo nin waliba gobolkiisi uu ka yimaado oo hogaanada iminka salmaan ciise waa nin kasoo jeedo gobolka cayn gobolka cayn waa inuu ka yimaado ninka la yidhaha cali sabri gobol kastool bu ka joodo gobol kastool waa inuu ka yimaado ceerigaaba ninka ka imanaya waa inuu ceerigaaba ka yimaado xudum waa inuu ka yimaado kalabayd iyo saaxdheer iyo talex iyo ceegaag iyo yeeli waa inuu ka yimaado iyo rufadhi ma aha inta meel la isugu tago in nin waliba ninka doonayo inuu yadhou yidhaa adaa qoladaa iimid kala nin waliba ninka uu doonayo ama ninka isleeyahay uud bu kusinaya inuu yadha maaha waxaad ka waddaa inuu ka yimaado iyo dadkuna waa intaa weeye da waxa dhulbaanta isku hayaan waa intaa weeye wax kale maaha Eh, jamaal markaad leedahay n inuu ka yimaado waxaad ka waddaa inuu noqdo ergey dadku ay soo dirsadaan okay taasi way suurto gashay waxaa la sameeyey khusuusi ay n qabaa'ilka iyo dadku ay markaasi soo doorteen oo ergey n rasmi ah taa iyada maxaad ka aaminsantaha
arrinkan buuro wadal iyo kan iyo kan iyo kan nairobi waa kala duwan yihiin markii bilowgii horaaba la isku haystay bilowgiisii shirka oo aada ogeyn inta jeer ee la isku qabsaday marka waxa ummad marka wixeeda laga talinayana ayaan ahayn waxani baadhi inagu baadhi maynan gaadhin xisbi xisbi maynan gaadhin ma- masiirkii ummaddii baa miiska saaran qofku marka uu u arko xataa wixii masiirkii ummadda soomaali ummadda in lagu sii kala tegayo qofku waa inuu markaa tanaasul sameeyaa oo iska daayo wixii markuu arko inaan wixii soconayno dadka diidan yihiin nairobi markii laisugu tegey een, ee xisbiga nasibna uu tegey ma- isimadana ay tageen hogaankuna ay tageen ee meesha dadkii isugu tageen khilaaf badan baa dhacay oo waa ogey isagoo khilaafkii taagan yahay baa la sameeyey hogaankii buuro wadal markii laisugu tegeyna dee meeshii buuro wadal markii laisugu tegeyna khilaafkii nairobi unbaa buuro wadal tegey
n hadda jamaalow n khusuusida iyo hogaanka iyo kulli way is waafaqsan yihiin waxaad moodaa inay wada shaqaynayaan marka maadaama taasi hadda ay muuqato n bal horta khusuusida maxaad ka aaminsan tahay arrinteeda caddee
khusuusi waxa la yidhaahaa oo dee oo oo legitimedi ma jiraan waxa weeye doriga kuri maa kugu soo bilaabay meesha isimaa maamulaya oo maanta masiirka s c isimaa gacanta ku haya waayahay waad Wax caddaysay ma keeni karo Eh, jamaal waad caddaysay n pointigaas ama eh, qodobkaas waad caddaysay sidee u aragtaa n ururka n soo baxay isagoo lafahantiisu dhowaanta shaqeeya ee la yihahdo n s u m
horta khusuusidii kaagamaan jawaabin khusuusidii horta isimadaa keenay baan ku idhi isagay iyagay iyagay u ribor garaynayaan iyaguna waxa iyaguna marka horeba waa kala qaybsan lahaayeen yaa keenay khusuusida faysal baan ku weydiinaya ma shacab baa soo doortay mise isimadaa magacaabay iyagaa magacaabay iyagii marka hadday wax haddayn garanayn ba en, waxa ay u magacaabeen ay yidhahaan halkaas soo dhegeyso shirkaatooda waxa yaal waxa waxa lagu hadlay mar dhow ikeen dee waayo markaa khusuusida lama odhan karo shir s n mu baan usoo noqonaya ururka s n mu s n mu markii hore niman baa sameeyey en, dhalinyaro ah oo mutacalimiina oo fikirkii aan ku lahaa en, saddexdii sane ugu dambeysay wuu u muuqday bulshadan s c wax kala baxay oo yidhi maynu wax isku dayno khaladka ay galeen koowaad laba khalad bay galeen laba khalad bay galeen s n khaladka koowaad waxa weeye magicii ma aynu ku lahayn ama dadka gobolada s c ka soo jeedaa ay magaca ku lahayeen bay ka tageen kaasoo ahaa u s b magacii u s b bay ka tageen magac cusub bay sameeyeen khaladkii labaad ay galaan waxuu ahaa isnimadii bay ku xidhmeen ma socon keligood fikirkoodii ma cabirin nin antropologist oo b h d a yaa maanta c v-giisii u dhiibaya nin farmaan hoos fadhiya oo waxa la wax ku qoran baan garanayn oo lay orodoo wasiir iga dhiga ama meelgeed khaladku marka waa kusuy niman mutacalimiina oo wax bedeli kara oo en, wax samayn kara weeye laakiin s- labada arrimood baa khaladkaasi laba weliba mid saddexaad baa jirta oo u raacday oo markii dambe soo shaacbaxday oo ah inay iyaga laftigoodii hab qabiil markii dambe ay ku kala tabeen oo qabiilkii ay hoos ugu daadegeen laakiin markii hore fikirka ay ku samaysmeen fikir wanaagsan bu labada arrimood un baa ka dhinmaa jamaal inay xisbiga u s b ku ku ku dhaqmaan ay boor ka jabaan iyo iyaga nimanka ka fogaado aan waxba weydiin jamaal maxaad ka waddaa markaad leedahay inay hab qabiil u kala jabeen bal arrintaas sii caddee
hab qabiil bay u kala jabeen oo dee nairobi ka dhacdo nairobi markay dhaceen bay markay tageen bay yay isqabteen kabacdi dee qolana waxay noqotay qolo taageerta hogaanka qolona waxay noqotay qolo maaragtay xisbigii iyaguna si u taageera kabacdi halkaasaa baawirkooda xoogaa shirkaasaa xoogaa ay ku kala tageero hab qabiil weliba ay ugu kala tageen runaanti
jamaal maxaad ka aaminsan tahay puntland iyo ku-xidhnaanshaha s s c iyo siyaasadaha noocaasa
wallahi de s s c horta puntland de waxaa samaystay dadka deg dadka waxaa samaysay halkaa mandaqadaa deganee magaca daaroodka ah marka horena wuxuu ku siduu ku samaysamaynaya de waynu ogna hadda dib ugu noqon maayo wa dhib maha waa ma waa institution jiro oo maamul jiro oo dadku ay xaq uleeyihiin qofku ama inuu ka shaqaysto ama inuu ku biiraba waayo laba maamul baa iminka maanta dalka ka jira oo adduunku dee u u furan oo akowna ku leh oo dadka wax loo soo mariyaa waa somaliland iyo puntland dadka s cna labadaasay dee degan yihiin oo meeshii bay degan yihiin markaa dee dad dadku waxbay ku lahaayeen oo dhisidiisa bay wax ku lahaayeen oo waa ka mid yihiin oo haddeeray madax ka yihiin oo joogaan oo markaa dee kamid noqonsha kamid noqonsho shahoodu waxa uun ay noqon kartaa inay ka soo noqdaan marka ay iyagu ay wax noqdaan laakiin inta ay dee lasii jira labadaa maamul jiraan maanta labadaa maamul somaliland iyo puntland unbuu dee kala joogayaa oo maamulkiisa ku jiraya marka adigu waxaad u aragtaa dadku inuu puntland iyo somaliland u kala qaybsanaado oo dadku dhinacba qolba dhinacaado
sida ad xal kale oo ma habeenka caawa aan lahaya haddii dadkii ay diideen inay isxukumaan oo ay maamul ku heshiin waayeen oo nin weliba doonaya ninka kale kursiga ku fadhiya ama garawa jooge ee kursiga uu ku fadhiyo ku socdo ama somaliland uu ku socdo ee rumaanta iyagu isku socdo dee la yeelayaa marka dadkan dadkan meesha shacabka ee ku dhaqan ee aan waxba haysan waxaa leedahay diyaaradaha iyo dekedaha iyo aan ka xidhno waayahay jamaal puntland puntland waxaa la ogsoonaa sida madax badan oo ay ka mid ahaayeen madax waaweyn oo soo martay puntland ay sheegeen inay samaysatay maamul gaara oo puntland ay ka hoos samaysto gaar wax ugu cuni jireen somalilandna waxaa la hubaa inay qabsatay laascaanood iyo dhulkii s s c marka puntland waad caddaysay somaliland iyada maxaad ka aaminsan tahay somaliland baad haddana dadka ugu yeeraysaa inay raacaan sida puntland aad ugu yeeray sidoo kale
maya an horta anigu cidna wax ugu yeedhin wixii meesha jiray baan sheegay somaliland niman s c l yabaa jooga madax ka ah wasiiro ka ah xataa awoodooda tijaabiyo laascano ku qabsaday ma lama dhinay garayn karo laftigooda dowladan s c awoodda ay kuleeyihiin somaliland lama dafiri karo maanta iyagaa caasimadii haysta waxaan qabaa marka in lala hadlo oo wada hadlo oo wixii jira lagala hadlo had shacabka s s c waxa weeye gooni isutaagga somaliland ma ogola wax cad weeye hadduusan ogolayn somaliland waxay tidhi may sideed iyo tobankeedii nineteen ninety one soomaaliya waanu ka goonay calankaasaanu leenahay xuduudayduna waa ilaa garac lagu dhel way caddeeyeen maaha wax iminka soo baxay waxaa had meesha yaalla labaatan sannadood baa saas somaliland ay mowqifkeedii ku ku taagtay oo meel walba geysay oo adduunka u sheegtay intaana waa la soconno innagaa la soconno hor la soconno lalahaa waa kuwan waa wada soconnaa lama dafiri karo marka waxa meesha yaalla dhubaanta inuu ku jiro oo ka mid yahay oo tala oo taladiisa laftigiisu ay ka mid tahay oo rag ay ku jiraan doonaya gooniisu taagan oo somaliland la socda oo weliba miisaan ku leh s s c ayaa jira lamana dafiri karo qabsashada laascaaroodna maaha wax iminka yimi may sideed iyo tobankeedii nineteen ninety one baa burco lagu sheegay in somaliland ay gooday xuduudeeduna ay tahay laantii go laantii u dhoweyd garac lagu dhel jamaal ha sheegato iyadu laakiin aduguma waxaa taageersan tahay in xuduudeedu ay tahay garac lagu dhel
anigu waaban kuu sheegay waxaan ku yidhi shacabka s s c baan ku yidhi diintooda meel dhig baan ku yidhi shacab kasto s c ma ogola goon isutaaga somalilan baan ku yidhi
waayahay aniga laftigeyga aniga laftigeyga kula hadlaya anigu goon isutaaga somalilan dee waxa weeye ma ogoli waxaan jeclahay ummadda soomaaliyeed inay mid noqoto laakiin haddii iminka waxbaa naga dhexeeya somalilan waxa weeye wixii naga dhexeeya in wanaag iyo wadahadal iyaga laftigoodaan ogday boqol kiiba lixdan iyo boqol kiiba toddobaatan maxaad ka ogtahay inay somalilan ay inay inay ogol yihiin iyo in kale meel walba siyaasiyiin baa haysataa siyaasiyiintaasi markaa shacabka meesha u taliyaan unbay yeelayaan shacabka mawrabaa haysaa shacabka waxay la wadiyiin so- hargeysa iyo boorame iyo berbere iyo barca jooga kuwa laascaanood iyo garowe iyo duwa la joogay la mid yihiin iyo kuwa gaalgacya jooga Een, jamaal waxaad ka dhawaajisay een, markii aanu su-aalaha bilownay een, shabaab iyo xisbiul islaam iyo wadaadadii s s c xageeba iyu kaga maqan yihiin loolankan siyaasadeed iyo difaaca ee dhulka ka soconaya
wax shaqo ay ku leeyihiin ma jirto gobolada s c siyaasi siyaasadda al-shabaab iyo xisbul islaam iyo koonfurta arrimaheeda waa ka beri wax diina oo goboladaas laysku haysta ma jiraan shaqana kuma leh
warar soo baxaya ayaa sheegaya jamaal oo dhowaantan in ethoobiya ay aada ugu soo durugtay een, dhinacan bariga oo een, masalan sarar weyn iyo eh, qeybo kale oo ka mid a xuduudaha een, magaalooyinka een, tuulooyinka buuhoodla u dhow ay isku soo ballaarisay oo maamullo ay soo gaarsiinayso sida wararku ay nagu soo gaarsiiyan arrintaa maxaad ka og tahay haddiise eh, aad og tahay een, maxaad ka aaminsantahay
doo xuduuddan waa xuduud reserve area de kelilka shanaad bay katir eh, ka tirsan tahay meelaha aad ka dhawaajisay raweyne iyo aangalo ilaa egaale intaa ilaa wardheer intaa innaga aynu ku leenahay sidii ay doontay ka yeelaysaa laakiin waa wax shacbiga lagu baqageliyo oo la yidhahdo halkan etoobiya halkan marayso oo etoobiyaan waxaa ogolayn oo etoobiya sidan iyo etoobiya waxaas oo dhan qalaqala kumeer weeye Eh, shacabku meesha uu u tashado iyo waxa uu doonayo isagaa cabiraa etoobiya dee waa niman hadday yimaadeen sarraweyne iyona waa niman dee gobolkoodii yimi oo dalkoodii iyo xuduuddoodii kormeeraya weligii intaan garaabsada waa arkayay xabashi wareegayso oo marba xuduuddooda halkaa boodla intay ka marto halkaasaa u wareegayso waa iska kormeer caadiya marka waad soo dhaweynaysaa
dee maanaha shaqada ku leh dal dal xuduuddiisa ilaashanayo oo tegaya aniga maxaa soo dhaweynteeda iyo diidisteedooda waxba tari mayso wax macno oo iminka innaga aynoo samayno soona ma jirto dalka ninkii jo- doonaya inuu ama etoobiya meesha ay xukunto ka tago ee xaggan xo- duwala dhinaceen kale ha dego iskaga yimaado laakiin ninkii kale doonaya inuu meeshiisaa joogo ama sar raweyn ama angalo ama heegaale waa inuu hogaansanaada xukunka meeshaa ka jira
Een, jamaal waxaan ka warhaynaa inaad ku lug lahayd a- arrimaha maaragtay een, ceegaag iyo dhismaheedii iyo horumarkeedii howlaha taa maxaad ugu sheegi kartaa
Een, waa dhab weeye een, taas waxa weeye een, tan iminka aad iga weydiisay oo kale weeye etoobiya meeshan si reserve area ayaa in- yaynu de- ye- yaa dadkaas anigu gobolada aan kasoo jeedo s c dadka gaar ahaan hawdka halkaa meeshi halkaas deegaankaas anigu ka yimi een, kilalka shanaad iminka hoostaga ee hawdka kadib horumar la-aan fara badan markii meesha aanu ku aragnay oo iskuulla la-aan aanu ku aragnay oo biyo la-aan lagu arkay dee yaanu dadkii halkaa joognay tashanoo niri war meeshan dee meel dawladii baryahan imanaysa maaha dadka meesha looga taliyo oo meel jamhuuriyadda gudaheeda hala geeyo Een, ta- fikirkana fikir wuxuu ahaa dadka mandaqadaas oo dhan aanu wada wadaagno oo aan ka wada yimi maaha saasaa markaa een, ceegaaga ay ku samaysatay waana magaalada wanaagsan oo hadda kortoo meel fiican maraysa sida aad ka warhayso lagana faa'iiday marka dee saasay ku timi fikirku in dadka halkaa jooga dee hataa atleast dadkii kama soo wada gurin meesha laakiin dadku meel atleast ninkii awoodi karaya uu iskuul carruurtiisa u keeno oo oo dhakhtar uu keeno inuu helo fikir noocaas oo kale u ahaa
waayahay waad mahadsan tahay een, jamaal xaaji cali kaasi wuxuu ahaa jamaal xaaji cali oo jooga eh, magaalada edmonton ee waddankaasi ee canada oo aanu ka wareysanaynay arrimaha s s c xagga siyaasadda dhaqaalaha difaaca iyo arrimo fara badan oo ku saabsan horumarka gobolada sool sanaag cayn iyo wixii soo raaca